munaasabadani oo ahayd mid si hersalaa loo soo agaasimiyey islamarkaana lagu soo bandhigayay wax soo saarka beeraleyda magaalada beledweyne ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru dulaha wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabelle bashiir qaasim daqare iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye waxaana sidoo kaletana munaasabada ku sugna xubno ka socday hay-adaha taageeray beeraleyda ee soo bandhigay wax soo saarkooda kuwaasoo ay ka mid yihiin midowda yuruba oo maalgeliyey mashruucani halka hay-adaha i r c samsom foundation oo bahwadaaga ah ay fuliyeenba mashruucani xubin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada booliiska iyo marti sharaf kaleeto warayna mid ka mid ah beeraleyda ka faa'iidaystay mashruucani ayaa ka mahad celiyey isagoo una sheegay inay wax badan ka tartay wax soo saarkooda waxay noo qabteen horta kow kelmadii hore waxaa waaye beeraha geed baa haystay awoodna waa loo la-ay awood ilaaha iskale geedihii waa la jari waxaa himigaas na geli cagafyaa naloo keenay cagafyo cagafyihii naloo keenay waxa waaye tuulo kastaba saacda oo ah boqol iyo labaatan ectar ayaa loo falay boqol iyo labaatankaas ectar calaa ruux waa hal ectara loo falay abuur ayaa la siiyey abuur fiican oo tayo leh oo hadday ku diideen abuurkaas lasoo keesimi ayaa nala siiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa isna dhankiisa ku bogaadiyey beeraleyda in ay soo saaraan dalagyo runtii markan si guursado uga bixiyo gobolka hiiraan waa gobol runtii yacni ku tiirsan beeraley iyo xooley inta ugu badan dhinaca kale marka laga fiiriyo caqabadaadka jiro waxaa ka mid ah runtii fatahaadii iyo abaarihii iyo khilaafaad iyo dadkii oo aan u diyaarsanayn ama aan wacyi gashahayn inay waxaas ka faa'iidaystaan marka caqabadaadkaasoo jira awgeed waxaan u baahannahay yani in dadka la baro inay yani beertaan gobolka iiraan waxaa la sheegaa in yani shaqalaan iyo baalamuurdo iyo waxyaaba badan ka jiraan haddana dhinaca kale marka laga fiiriyo haddii beerta qof kasta oo u shaqo taga beer cadyar oo tacbado baalamuudo iyo baahidiis arkima ugu dambeyna wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed ah ayaa isna dhankiisa sheegay in ka dowlad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta beeraleyda soomaaliyeed si bulshada soomaaliyeed u helaan cunno ku filan kuwaasi ay kaga maarmaan kuwa dalka dibaddiisa laga keeno adduunka waxaa ka taagan saaad og tihiinba cuntayari iyo cabsi cuntayari oo ay keentay isbeddelka cimilada iyo global warning shirkadaha iyo waddamadii iyo hay-adihii waaweynaa ee wax soo saarka ka caawin jiray dunida saddexaad waddan walba wixii cunto ah ee sarbalasa wuu kaydsaday waxaa tusaale ahaan idinku filan hay-addii u s aid ee waddanka adduunka ugu weynaa uguna qanisanaa waa la kala diray eurubian unionka oo hadda projectigan maalgeliyey way dhimeen mucaawinadoodii waxay maraysaa hadda adduunku usii socdaa in la yidhaahdo xabaal iyo ninkeed loo kala teg waddan walba isagu isku filaado bandhigan ayaa ahaa mid sare loogu qaadayey laguna soo bandhigayey wax soo saarka dalka taasi oo qeyb weyn ka qaadan doonto horumarinta dhaqaalaha dalka